bsmi اllahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin salى اllah wslm calىa nabiyina muxamed wcalى aalihi wasaxbihi wslm ajmaciin ama bacd waxaan soo haynay kitaabkii nadmu durar ama alfiyat suyuuطi lilimaami الsuyuuطiyi raximah اllahu tacaala aqsaamu taxamul ayaan ku jirnay sida xadiidka loo xambaaro iyo sida loo addeeyo oo loo guto munaawalada ayaan ku dhex jirnay xagee waaakharuuna fadaluuha walasax xageen joogo ya munaawalada ayaan soo ayaan soo haynay waxa uu yidhi naadimku wasaxa waxaa ansaxay innaa wala wasaxa taxamulu taxamul ayaa ansaxay innaa wala haddii uu u dhiibo kitaabkii wastaradda uu ka ceshto wa min musaawi daaka alasli asalkaa laga ceshtay mid u dhigma xaggiisana addaa uu ka gudanayo qiila waxaa la yidhi wamaa lidii munaawaladan tan ah uma sugnaanin min imtiyaazin wax yacnii masiye ah uma sugnaanin calaladii kii ugama sugnaanin korkiisa cuyina la cayinay min mujaazin oo yacnii min kitaabin kitaab ah kitaabkaasoo mujaazin la ijaazeeyey qiilkan dambe qowlkii wasaxa uu soo yidhi uu ka soo horjeedaa wasaxa kii uu soo yidhi waxay ahayd sheekhii hadduu u dhiibo ijaaze kitaabkii oo uu islamarkiiba ka ceshto kitaabkiiba u dhiibay waa munaawalaysiiye asagoon fiirinin baa islamarkii laga ceshtay ardayga waxa uu soo yidhi waxaa saxiixa oo yacnii taxamulku waa ansaxayaa haddii ijaazadii loogu daro isla markaasna nin kale oo asalkaas laga ceshtay nusqo laga qoray haysto hadduu ka warinayo yacnii kitaabkii lagaa ceshtay mid laga guuriyaa ka warinay waana lagu ijaaseeyey awalba waa ansaxaysa ayuu ku soo yidhi qiiladan dambe marka waxay tahay taasuu diidayaa ma ansaxayso yani waxaan u jeedaa qiilkan dambe wuxuu leeyahay ha ansaxdo laakiin ijaasadii kitaabkii mucayanka ahaay kama sarrayso munaawalada noocan oo kale ah horow ilaa wuxuu kuu soo yidhi munaawaladu almunaawalatu maca alijaaza ijaazada waa ka sarraysa ayuu kusoo yidhi laakiin munaawalada noocan oo kitaabka hoo hore lagaa ceshtay masiye dheeraada ma ka laha ijaazada caadiga ah ijaazo kitaabkeeda la yaqaano waxba ma dheera qiila waxaa la yidhi wamaa lidii ay wamaa lihaadihi middaani uma sugnaanin tan waa maxayna munaawalada oo kitaabkeeda isla markii la soo ceshtay way min imtiyaazin min masiyatin masiye uma sugnaanin calaladii kii korkiisa uma sugnaanin cuyina la cayinay oo min mujaazin kitaab la ijaazeeyey ah marka wuxuu leeyahay wain yakun axdarahu man yuctamad wamaa ra'aa saxa wailaa falyurad wain yakun haddii uu yahay wain yakun haddii uu yahay man axadka yuctamadu la cuskanayo ruux la cuskado axdarahu axdara alkitaaba kitaabka inuu keenay wamaa ra'aa walxaal maa ra'aa ownanna arkin ashaykhu shaykhii alkitaaba kitaabkii ownan arkin saxa waa ansaxayaa wa ilaa haddii kalena falyurad ha la celiyo ayb halkan marka wuxuu ku sheegayaa iyadana sheekhii arday baa kitaabkii keenay wuxuu u dhiibay sheekhii sheekhiina ma arkin oo maa ra'aa maba sheekhii kitaabkii ma fiirfiirinin waa iska ansaxaysa ayuu ku leeyahay wain yakun haddii uu ahaado man yuctamadu ruuxa la cuskanayo axdarahu axdara alkitaaba kitaabka inuu isagu keenay wamaa ra'aa walxaal maa ra'aa ownanna arkin ashaykhu shaykhii alkitaaba kitaabka uunan fiirfiirinin ardaygii baa keenay laakiin sheekhii kitaabkii ma fiirfiirinin saxa munaawaladu way ansaxaysaa wailaa haddii kale ruux muctamada ounan keenin wailaa haddii kale ruux muctamada ounan keenin falyuradda markaa hala radiyo munaawaladii halayska radiyo fain yaqul ajaztuhu in kaana saxa wayurwaa canhu xayثu baana fain yaqul haddii uu yidhaahdo ajaztuhu waan ijaazeeye waa u ijaazeeyey in kaana haddii uu yahay ay daalika kaagaasi min marwiyaatii marwiyaadkayga haddii uu ka mid yahay waan u ijaaseeyey saxa waa ansaxayaa wayurwaa waxaa la warinayaa canhu xaggiisana waa laga warinayaa xaydu meel baana ay itadaxa annahu min marwiyaatihi haddii uu caddaado shaygaas inuu marwiyaadkiisa yahay beydkan wuxuu leeyahy sheekhii baa wuxuu yidhi ajaztuhu kitaabkiibuu kitaab buu qofkan u dhiibay ajaztuhu waan u ijaazeeyey in kaana ay in kaana daalika min marwiyaatihi waxa kitaabkan ku qoran dee ani marwiyaadkayga yihiin waa ku ijaazeeyo ku yidhi way ansaxaysaa waana laga warin karaa laakiin waa goorma xayثu baana hadday caddaato marwiyaadkiisu inay yihiin wain yunaawi laa maca اlidni walaa haadaa samaacii fawifaaqan baطlaa wain yunaawil hadduu u dhiibo kitaabkii laa maca اlidni idin la'aan idin maciisa maya walaa qaala ownanna dhihin haadaakani samaacii samaacaygii waayana ousan dhihin fabaطala waa buray kaasi wifaaqan si laysku waafaqsan yahay wuxuu leeyahay marka halkan iyadana sheekhii baa kitaabkii dhiibey laa maca alidni idinse kuma jiro oo ma uunan idmin samaacaygii waayana ma u sheegin wax meesha ku qoran marwiyaadkiisii inay yihiin fa badala kaas waa buray wifaaqana u buray wain yaqul haada samaacii uma lam yaadan fa fii sixatihaa khulfun yudam wain yaqul haddii uu yidhaahdo haadaakani samaacii samaacaygii waaye uma markaa dabadeed lam ya'dan ousan u idmin idin ma siinin laakiin wuxuu ogeysiiyey waxa meeshan ku qoran in ay yihiin samaaciisii inuu meeshan ku qoran yahay fa fii sixatihaa ansixitaankeeda khulfun khilaaf ayaa ku sugan khilaafkaas oo yudammu loo geynayo masaa'il hore oo u soo sheegay oo waa ansaxaysaa waa la yidhi qaar waxay yidhaahdeen yasixu watajuusu riwaayatu biha waana ansaxaysaa waxna waa lagu warin karaa khadiibu albaqhdaadi ayaa daa'ifo culummada ka mida ayuu sidaa ka xikaayooday ou ka sheegay laakiin khilaaf baa ku jira qolana waxay leedahay maya tan noocaas oo kalea ma la warin karo mana taxamulkaasna ma ansaxayo wain yaqul haddii uu yidhaahda haadaakani samaaci samaacaygii weeyaan uma markaa dabadeed lam ya'dan ousan idmin ounan u idmin fa fii sixatihaa ansixitaankeeda khulfun baa khilaaf yaa ahaaday kaasoo yudammu loo dumaayo masaa'il kale yacnii marka ama lasoo guurinayaba tan iyada yacnii waxay la mid tahay ama ay u dhowdahay masaa'ishan sida khadiibulbaqhdaadi uu sheegayo culamo badan oo ka soo naqlinaya sidaasaa sawaaba maxaa yeelay waxay la mid tahay sheekhu haddii uu yidhaahdo haadaa samaacii intou xadiid sheego oo uu yidhaahdo waa kan samaaciisii dawaaba laga maqlayn kadib haddii uu yidhaahdo laakiin igama wari kartid waxaan soo sheegnay in laga warin karo iyadoo ay saas tahay tan marka hadday caddaato isaga uu caddeeyey meeshan wax ku qoran inay marwiyaadkiisi yihiin kownuhu ounan idmin ma ibdaalinaysa iyadoo dhan laakiin quwada iyo xoogga waa dhici kartaa inay markaas wax u dhinto waman yunaawal ow yujaz falyaquli amba'anii naawalanii ajaaza lii halkan wuxuu ka gelayaa ijaazadii iyo munaawaladii sidee loo gudana siiqatu addaheeda see waayo waman axadkii yunaawal kitaab loo dhiibo ow amase yujaz loo ijaazeeyo falyaqul ha yidhaahdo amba'anii sidaa ha dhaho naawalanii ajaaza lii sidaa ha yidhaahdo amba'anii curfu lmuta'akhiriin waay wailaa mutaqadimiinta amba'anii iyo xadaanii akhbaranii waa iskugu mid amba'anaa ayagu mutaqadimiinta waxay dhahaan wixii ay samaac iyo qiraa'a ku soo qaataan laakiin amba'anaa oo ijaazo loo gaari yeelaayo ama ijaazo lagu warinaayo waa curfu muta'akhiriinta ay leeyihiin sidaa ugu naawalanii ajaaza lii alaqa ay alaqa lii waa ii sii daayey ow amase abaaxa ay abaaxa lii waa ii banneeyey ow amase sawaqa sawaqa lii ow amase adina adina lii ow amase mushbiha haadii kuwaan wax shabaho ayuu sidaa buu dhahayaa ha dhaho wa ra'ow waxay arkeen aaliahaa haalita alaqwaali aqwaasha keeda saddexaad musaxaxan xaal uu yaa ku la saxiix yeelay isagoo qowlkaas saddexaad la saxiix yeelay waxay arkeen an yuuradda in la soo arooriyo xadaanaa ahbaranaa muqayadan iyadoo la qayday markii hore wuxuu ku soo yiri dhowr lafdibuu kuu sheegay anba'anii naawalanii ajaaza lii alaqa abaaxa lii sawaqa lii adina lii iyo wixii la mida mas'alo kale hadda waxuu galay ijaaze iyo munaawalo xadiida ku soo qaaday xadaanaa akhbaranaa ma dhihi kartaa wuxuu leeyahay haaliu alaqwaal waana qowlka saxiixa ah isagoo muqayada waa la dhihi karaa isagoo muqayada waa maxa see la dhahaa xadaanii ijaazatan ama xadaa akhbaranaa munaawalatan yani munaawalo ijaazu ku qayda ta noocaas oo kalea marka wuxuu leeyahay waa haaliu alaqwaal waana saxiix wayna bannaan tahay laakiin ma dhici kartaa halkan marka haaliahaa buu yidhi labada qowl ee ku laaban ee meeshan yacni madwiga ka ee ku duuduuban waad fahmi kartaa maadaama qowlu haalidka uu tafsiil yahay haddii la qaydo waa la dhihi karaa haddaan la qaydinna lama dhihi karo labada qowloo kale maxay noqonaysaa almancu muطlaqan iyo aljawaazu muطlaqan qowl baa wuxuu leeyahy xadaanaa iyo akhbaranaa muطlaqan waa la dhihi karaa adoo ijaaza kusoo xambaaray qowlka kalena wuxuu leeyahay xadaanaa iyo akhbaranaa maba lagu dhihi karo ama iyadoo qaydan ama iyadoo iطlaaqan mid lagu dhihi kara ma bannaano haaliulaqwaalna wuxuu leeyahay hadday muqayad tahay haa haddaynan muqayad ahaynna maya waa la gartaan malayna walidaalika culimmadu waxay dhahaan haaliulaqwaalkan baa fiican abu nucaym alasbahaani culimmadu waxay ku tilmaameen mudallis inuu ahaa oo ragga yacnii mudallisiinta ibnu xajar ku daray kitaabka tacriifu ahli الtaqdiis bimaraatib اlmawsuufiina bاtadliis ama dabaqaat اlmudalisiinka waa lagu daray abu nucaym abu nucaym tadliiska uu samay jirayna wuxuu ahaa masaladan hadda aan ku jirnoo kale xadiid ayuu ijaazo ku soo qaatay markaasuu xadaanaa ayuu ku ilaaqa ku sheega marka ninka muxadidka markuu arko abu nucaym oo xadaanaa fulaanu dhahaayo wuxuu u qaadanayaa marka in samaac uu ku soo qaatay meeshaas marka iihaam iyo waxaa ku jira xoogaa yacnii wuxuu ku malagelinaa oo ruuxa ku shaki gelinaa abuu nucaym sheikhan inuu la mushaafahooday oo xadiidka uu toos uga qaatay marka meeshaas waxaa ku jirto tashabucun bimaa lam yucda tadliiskuna saasuu ahaan jiray marka kaasoo kale waxay dhahaan culammada tadliisuladdaa ay dhahaan tadliisuladdaa oo addaha waa tadliis waa laga sameeya tadliisuladdaa oo siiqooyinkiiba ku tadliiskuugu samayna nacam si aa ugu malayso ninkan yacnii inuu samaac u soo qaatay oo kale wara-ow waxay arkeen haaliahaa haalial aqwaali aqwaasha keeda saddexaad musaxaxan xaal uu yahay isagoo la saxiix yeelay an yuuradda in la soo arooriyo xadaanaa ahbaranaa in la soo arooriyo muqayadan isagoo la qayday waqiila qayid fii mujaazin qasura wabacduhum yakhusuhu bikhabara waqiila waxaa la yidhi qayid qayd fii mujaazin ay fii ijaazatin ijaazo qayd ijaazadaas oo qasura gaabatayoo canilmunaawalati ka gaabatay ijaazada aan munaawalo aynan la soconin qayd u sameeyo xadaanaa ijaazatan dheh haddii ijaazada ay yani haddii ijaazadu aynan munaawalo la jirin ijaazo keligeed w munaawalo ma leh markaasoo kale marka waxaad samaysaa sidaas dheh oo qeyd maxaa marka meesha kale kugu jira marka haddii ijaazadu munaawalo ay la socotana ha qaydin waa iska ilaaq qiilkan marka waa la fahmaan umalayna waa qowl afaraado noqona isaga laftirkiisa qiilkan yani waxaa weeyaan ijaaza oo aan munaawalo la soconin oo ijaazo munaawalo ka gaabatay oo ka marnaatay oo aynan la soconin waxaad samaysaa qayd la imaam marka xadaanaa ha ilaaqin markaas haddii laakiin ijaazo oo kitaab siin iyo munaawalo ay la jirtana adoon qaydinoo iska ilaaqinba xadaanaa waa kula imaan kartaa qowlkan saasuu ku leeyahay wa bacduhum culammada qaarkoodna waa qowlka awsaaciye yakhusuhu waa gaar yeelay yanii ijaazadiibuu gaar yeelay yakhusu wuu gaar yeelayahu ijaazadii bikhabara khabara ayuu ku gaar yeelay yacni maalan awsaaci wuxuu leeyahay ijaazo aan munaawalo la soconin haddii la rabo in la wariyo khabaranaa ha yidhaahdo qofka khabaranaa fulaanun saasuu dhahayaa isqilaaxa marka awsaaci khabaranaa hadduu dhaho waa ijaazo munaawalo aynan la soconin waay marka uu sidaa dhahayo siiqadaas wuxuu u isticmaalaa ijaazada oo mujarada can ilmunaawalati ah wabacduhum yarwii binaxwi lii katab shaafaha wahwa muuhimun falyujtanab wabacduhum qaarkood yarwii waa warinaya ijaasadii binaxwi lii katab ay kataba lii oo kale kataba lii ayuu dhahayaa shaafaha ayuu dhahayaa shaafahanii saasuu dhahayaa wahwa shaafahaniiduna muuhimun mid wax ku moodsiin kara waay oo inuu xadiidkan toos ah uga maqlay buu ku iihaam gelin karaaye falyujtanab ha laga dheeraada taas beydkan wuxuu leeya culamada qaarkood baa waxay isticmaalaan ijaazada u isticmaalaan kataba lii ijaazada laba nooco mararka qaar afkaa lagaa siinaya mararka qaarna waa kuu qoraya sheekh waa kuu qoraya wuxuu leeyahay badanaan hadda saas waa ijaazooyinka hadda shiiku wuxuu leeyahay buug ama yacnii wuxuu leeyahay buugaagoo kale ijaazadiisii iyo waxyaabihii uu haystay iyo marwiyaadkiisii oo ka koobana ugu qoran ruuxa marka uu siinaya booska meel yaroo u banneeyey magaciisuu ku qorayaa markaas wuxuu u samaynayaa taariikhdii iyo waxyaabahaasuu ku kala qorayaa khatmi iyo shaabada u saaraya waa siinaya taasoo kale marka kataba lii ayuu dhihi karaa wabacduhum qaarkood yarwii waa warinayaa naxwu lii katab ay kataba lii waa ii wariyey shaafaha ay shaafahanii iyo shaafahanii buu isticmaalaya shaafahaniina waxaa loo isticmaalaa ijaazada afka lagaa siiyo laguuma qorin laakiin waxaa lagu yidhi aajaztuka waxaan kuu ijaazeeyey kada wa kada ijaazada noocaas afka lagaa siiye shaafahanii markaad wax ku warinayay sidoo kale shaafahanii fulaanun annahu qaala xadaanii fulaan ilaa aakhirihi laakiin shaafahadu xoogaa waxbay ku moodsiin kartaayo shiikan inuu xadiidka afkiisa kaaga sheega loo malayn karaa wa huwa shaafahaniidu muhimun ku ihaamgelinaayo waaye falyujtanab ee halaga dheeraado fi liqtiraaxi muطlaqan laa yamtanic ahbara in isnaada juzءin qad samic qaala ibnu daqiiqin ciid ibnu daqiiqilciid waxa uu yidhi fi liqtiraaxi kitaabkiisa iqtiraaxa la yidhaahdo laa yamtanicu ma mancismayso mulaqan laa yamtanicu ma mancismayso dheh ahbara ahbara muطlaqan si duuduubaba goorma in samica haddii uu maqlo isnaada juz-in juz isnaadkiisa qad samica uu maqlay ibnu daqiiqilciid wuxuu leeyahay ahbaranaa waa la isticmaali karaa haddii maalan yacnii ay yani waxuu ujeedaa ninkiibaa waxuu maqlay juz isnaadkiis ayuu maqlay axaadiid fara badan ay ku taalo maala juz waxaa la yidhaha kitaabka kutubta xadiiiga oo halka mas'ale ka waranto maalan qiraa'ada oo kale imaam اlbukhaari uu leeyahay alqira'aةu khalfa alimaam juزu اlqiraa'a la yidhaha juزu rafci lyadeyn oo kale la maalan waxaa dhacaysa ninkaani kitaab noocaas oo kale ayuu warinayaa hal isnaad oo juskaas ka mida ayuu sheekha ka maqlay hal isnaad oo juska ka mida ayuu sheekhii ka maqlay inta kalena waa loo ijaazeeyey hal isnaad hal xadiid yacni isnaadkiisa uu maqlay inta kalena marka ijaazo u qaatay xaadiid fara badanaana juskaas ku taallo ibnu daqiiq ilciid marka wuxuu leeyahay akhbaranaa waa dhihi karaa marka ninka noocaas oo kale akhbaranaa waa ku werin karaa axaadiidtii kale axaadiidta kale ijaazada loo siiyey akhbaranaa waa u isticmaali karaa qaala ibnu daqiiq ilciid waxau yidhi fi liqtiraaxi uu ku yidhi laa yamtanicu ma mancis mayso ahbara ahbara ahbaranaa ma mancis mayso mulaqan oo ilaaqa weliba ahbara oo mulaqa in samica haddii uu maqlay isnaada juz-in juz isnaadkiisa qad samica ou maqlay wacan waana jawaduu fi ma yushaku samaacuhu wa fi lmujaazi mushtarak waan waxau yidhi wajawaduu way wanaajiyeenoo way wanaajisteen can iyo waanna can iyo anna ayay wanaajiyeen oo ay yacnii istixsaansadeen fii maa kii in lagu wariyo yushaku lagu shakinayo samaacahu samaaciisa wixii aad isleedahay tolo ma maqashay ma maqlin miya can iyo anna in lagu wariyo way jeclaysteen wa filmujaazi kan la ijaazeeyeyna ijaazadiina mushtarak mushtaragay ku tahay iyadana ayb wafi lmujaazi ijaazadiina wafi lmujaazi ay wafi lijaazatina mushtarakun mar halkan wuxuu ku leeyahay can iyo anna waxay wanaajiyeen in la isticmaalo marka samaac lagu shakiyo ama in la isticmaalo ijaazada laftirkeedaba loo isticmaalo xadiidaa ijaazo ku soo qaadatay can inaa iskaga weriso can fulaan iskadhanna fulaanan dheh samaac baa ku shakisay xadiidkan sheekhan ma ka maqashay mase kama maqlin can iskaga weri xadaanaa iska daa tan iyadoo iska saas khaamisuhaa kitaabatu shaykhi liman yaqiibu ow yaxduru ow ya'danu an khaamisuhaa khaamisu alaqwaali khaamisuhaa khaamisu oo wujuuhi taxamul wujuuhda xadiidka lagu xambaaro keeda shanaad kitaabatu shaykhi weeyaan sheekha qoraalkiisa liman ou u qoro yaqiibu maqnaanayo ow amase yaxduru joogo ow amase ya'danu ow amase ya'danu inuu idmo an yuktaba in loo qoro canhu xaggiisa laga qoro ilaa fulaanin loo qoro fa mataa goortii ajaaza ou ijaazeeyo fa hiya iyadu kaman oo kale weeyaan naawala dhiibay kitaab gacanta ka dhiibay oo kale waa xayu meel xayu meel imtaaza yacni tamayaza hada alficlu nacam biiqtiraanihi xayu meel imtaaza ou yacnii soocmayo oo ijaazadu ou ka soocmaayo oo masiye ka yeelanayo ayb wejka shanaad kitaabuu ku sheegay oo wax lagu xambaaro kitaabada waxay tahay sheekha ayaa xadiid qoraaya axaadiid buu yeerinaya oo qoraa wuxuu u dirayaa marka nin maqan oo meel kale joogo axaadiid fara badan ayuu qoraya markau qoro kadib waa diraya wuxuu u diraa meeshii ahayd qofka uu rabo uu qoraya marka min fulaan ibnu fulaan ilaa fulaan ibnu fulaan axaadiid fara badan buu qora waa dhiibaya ka bacdi ka noocan oo kale marka waa badan tahayoo waa tii muqiirata bnu shucba mucaawiyata bnu abi sufyaan radia allaahu canhu ou yidhi muqiirata bnu shucba uu ku yidhi muqiiro kuufou joogi jiray mucaawiya wuxuu yidhi radia allaahu canhu muqiirow warqad u qoray axaadiidta nebiga ah ka maqasha ii soo qor buu yidhi waa u qoray marka mucaawiya axaadiid fara badan buu u qoray ama yacnii wuxuu u qoray xadiidkii ay ku jirtay salaadda kadib adkaarta la akhristo ayuu u qoray kaatibkiisa uu qor yidhi waa qoray mucaawiya loo diray xadiidta noocaas marka kitaabadan marka iyo tii aan ijaazadii aan soo marnay kala laba waay tii hore waxay ahayd ijaazadaa la qoraa keliya tii hore ijaazada ayaa la qoraaya middan laakiin waxaa weeyaan axaadiidtii laftirkooda la qoraa sheekhu kitaabkoo soo qaadanaya wuxuu leeyahay akhbaranii fulaanun annahu qaala xadaanaa fulaan qaala xadaanaa fulaan ilaa nebiga laga gaarsiiyey haddana sanad kale xadiid kale sanad kale xadiid kale waa diraa marka nin buu u qorayaa marka fulaan ibnu fulaan waa loo geynayaa ninkii marka waa qoraalkiiba u qaadanayaa ninka ninkaas marka wejka uu wax ku xambaaray waxaa la yidhaahdaa taxamulkiis waa kitaaba kitaabadu marka mararka qaar waxaa la socda idin oo marka uu xadiidta qora kadibba wuxuu dhahayaa wa ajaztu laka an tarwiya canii ijaazo ugu dara kitaaba maca alijaaza kitaaba maca alijaaza marka waxay la mid tahay munaawala maca alijaaza oo kale oo ijaazadii caadiga ahayd iyadaa ka sarrayso khaamisuhaa khaamisu awjuhi taxamuli kitaabatu shaykhi weeyaan sheekhi qoraalkiisii liman oo u qoro yaqiibu maqnaanayo qof maqan buuba u qoraya ow amase yaxduru yacnii ruux marka joogo ayuu u qorayaa axaadiidtii ow amase ya'danu waa idmayaa an yugtaba canhu in xaggiisa laga qoro ilaa fulaanin hebel loo qoro kaatibkiisa ama waraaqiisa wuxuu dhahayaa hebelow axaadiidtan iga qore hebel u dir famataa ajaaza famataa goortii ajaaza uu ijaazeeyey fahiya iyadu yacnii kitaabadu kama naawala qof kitaab gacan u dhiibayoo kale wa munaawaladii bay la mid tahay xaysu meel imtaaza munaawaladu ay ka sarraysay ijaazadii ay uga sarraysay meeshii munaawalo ijaaze ay uga sarraysay taastay ahayd munaawaladaas almunaawalatu almaqruunatu bilijaaza kitaabada maqruuna bilijaaza ana saasay uga sarraysa xaysu meel imtaaza yacnii tamayaza bاqtiraanihi bاlijaazati aw amase laa maya ayb sheekhii baan biijaazaynin axaadiiunbau qoray keliya axaadiiuu qoray waa diray ijaazo kuma dirin aw amase laa maya ma ijaazaynin faqiila waxaa la yidhi laa tasixu kitaabadaa iyadaa ma ansaxayso ijaazada aynan la soconin walaa saxu sida saxiixnimada badanna sixatuhaa weeyaan saxiixnimadeeda bal iska badaaya rajaxa ay tarajaxa waa raajix noqday uu raajix noqday bal e watarajaxa waa raajix noqdo ijaazatan calaa ijaazatin buu ka raajix noqday kitaabada mujaradada ah xataa ijaaza iyadaa ka raajixsan saasuu leeyahay ayb intaa marka iyadana xukunkeeda uga hadlayo wuxuu yidhaah ama ama hadday la socoto ijaazo waa heer sare haddaynan la soconin ijaazo oo kitaabo xadiid oo qoro keliya ay tahayna de markaas waxaa weeyaan waa ijaazada un waa ka sarraysaa waa ka fiican tahay mar walba qiil waxaa jira marka isagu dhahaya ma ansaxayso laakiin sida asaxa waa inay ansaxayso wayaktafi almaktuubu an yacrifa khad kaatibihi washaahidan bacdun sharad wayaktafi waxaa ku filan almaktuubu ay almaktuubu lahu midka loo qoray oo axaadiidka loo diray waxaa ku filan an yacrifa inuu garto khada kaatibihi ninka soo qoray fartiisa wa bacdun culammada qaarkoodna sharadda wuu shardiyey shaahidan markhaati buu shardiyey halkan wuxuu ku leeyahay ninka loo qoraayo axaadiidka axaadiid baa ninkan loo diray shiiqi baa qoray waa la diray xadiidta kan loo qoraayo oo loo diraayo keliya waxaa ku filan farta shiiqan inuu yaqaano bis mar hadduu yaqaano farta shiiqan waa soconaya khalaas haddii laakiin qaar culammada ka mida waxay shardiyeen ayagu shaahid in loo helo oo maxaa shaahid loo helayaa shiikhaani inuu isaga qoray laba markhaati ah waa in loo helay leeyihiin oo haddii markhaatiyaal ou helo kitaabada waa ansaxaya haddii uunan helinna ma ansaxayso masaladan marka iyadoo aad u yani mas'alo u dhow ila riwaayada iyo moogta iyo shahaadadu meelo badan waa iskaga mida imaam albukhaari kitaabulaxkaam imaamu albukhaari kitaabulaxkaam ayuu ku keenay oo isagu marka meesha ay ka gashay axkaamta waxay tahay qaali baa warqad soo qoraayo qaali kaleu amrayaa qadiyaduu u sharxaa oo wuxuu leeyahay ninkan hebel hebel qadiyaddaas anaa u xukumay waxaas iyo waxaas maalkaas meesha adiga aad xukuntay yaallo ha la siiyo qaadigaas kale marka qaadigan see u dhegaysanaa marka kitaabada noocaasoo kalea maxay noqoneen fuqahada qaar waxay leeyiin markhaatiyaa loo baahan yahay qaarna waxay leeyiin looma baahna labada aahaarba waa keena bukhaari isaga nacam labada yacnii aahaarta ku soo kala aroortay wuu keenayaa calaa kullin haddii shaki imaan karo waxaa dhici karta in markhaati iyo la raboodo haddaan shaki iyo jirinna oo dadku yacni ama qofka iyo wax qaraa-in usoo noqonayo unbaa yacni inay tahaad mooddaa wayaktafi waxaa ku filan almaktuubu lahu midka almaktuubu ay almaktuubu lahu kan loo qoraayo isaga wayaktafi waxaa ku filan almaktuuba kan yacnii loo qoraayo almaktuuba lahu an yacrifa macrifatu khadi kaatibihi kan qoray fartiisa garashadeedaa ku filan wa bacdun qaarna sharadda wuxuu shardiyey shaahidan buu shardiyey uma liyaqul xadaanii akhbaranii kitaabatan wاlmuطliqiina wahinii halkan marka xadiidkii kitaabo ayaa lagugu soo diray axaadiidtii waa lagugu soo diray see u warinaysaa sheekhaas uga warinaya uma intaa kadib liyaqul ha yidhaahdo xadaanii akhbaranii kitaabatan ha ku qeyda marka kitaabatan xadaanii kitaabatan akhbaranii kitaabatan adhaho iyounan iska idlaaqin waalmuطliqiina kuwa idlaaqaya oo xadaanii bis dhahayo ama akhbaranii keliya dhahayo wahin ay wahin tadciifi qowlahum qowlkooda tadciifi qowl daciifa weeyaan aلsaadisu اliclaamu naxwu haada riwaayatii min hayri idnin xaada nooci lixaad buu gelayaayo awjuh taxamul aلsaadisu kan lixaad aliclaamu weeyaan ogeysiin sheekha wuxuu ku ogeysiinayaa waxaan xadiidtiisi inay tahay oo wuxuu ku dhahayaa intuu kitaabkuusoo kala bixiyo ama kitaab la'aanba haadihi marwiyaatii kuwaan aniga xadiidteyda waa bisow ku yidhi iga werina kuma dhihin ijaazana kuma siinin keliya waa bimujarad aliclaam waa ku ogeysiiye bas asaadisu kan lixaad aliclaamu weeyaan naxwu haadaa kan riwaayatii riwaayadeyda waayoo kale min hayri idnin idinla'aan xaadaa idinkaas oo xaadaahu xaadaa ay xaadaahu ee iqtarana bihi la yacnii la lamaansamay iyadoo yacnii idin la socdaa ounan jirin waa iclaam oo mujarada wax idina aanu la soconin waa qaybta marka lixaad iclaamu shaykh fasaxaxuu ilqaa'ahu waqiila laa fasaxaxuu ilqaa'ahu waqiila laa wainahu yarwii walow qad xadala fasaxaxuu waxay saxiix yeeleen culimmadii ilqaa'ahu midkan iska tuuriddiisa ilqayntiisa iclaamka in la ilqeeyey saxiix yeeleen waqiila waxaa la yidhi laa maya wainahu isaguna yarwii waa werinayaa walow qad xadala haba ka manciyo oo riwaayada haba u diiday waa werin karaa waa iska werinayaa qiilkan sidaasuu dhahayaa laakiin sida saxiixa iclaam keliya inaan waxba lagu werinin wاlkhulfu yajri fii wasiyati wa fii wijaadati wاlmancu fiihimaa qufi halkaana marka wuxuu dhex geliyey labadii u dhinayd iclaamkiibuu ka soo baxa moogta wasiyadii ayuu galay wasiyada waxaa la yidhaha shiikh baa wuxuu ka dardaarmayaa kutubtiisa wuxuu uga dardaarmaa qof qofkaas marka ma ka warin karaa kutubtan shiikha ma ka wari karaa kale ninkan sheekh axaadiistiisa kitaabbay ugu qoran yihiin wuxuu yidhi markaan dhinto kutubtayda hebel ha la siiyo hebelaan uga dardaarmo ninkii gacanta ku dhigay marka maka ma ka warin karaa sheekhaas marka kutubtaas wasiyaa la yidhaha waa wejka toddobaad wa oo wax lagu xambaaro ayb wasiya wa wasiyada marka waa samay jireen culammadii hore culammadii hore laba habba waa samay jireen kutubtooda inay ka dardaarmaan wasiye ay sameeyaan ama inay kutubta baabi'iyaan oy gubaanba ay ka dham ama ay dhaqaan waagi hore maqaar iyo waxbaa wax lagu qorqori jiray moogtaha kutubtaas marka ay gubaayaan ma ahan inay yihiin cilmi ku cayaarid iyo maal ku dheel iyo ma aha ee waxay tahay waxaa dhici karta kutubtan inay gacanta u galaan dadaan ahal u ahayn axaadiidtiina markaas weli lama tadwiininin oo weli waxaa socotay aaadii qoridee axaadiidta qoriddeedaa socotay waxaa dhacaysa marka qof intay gacanta u gasho inuu isaga dardaro marka axaadiidta rasuulka kelima kelimatayn jumla cid aqoonaysa hadhow in lagu dhibtooda markaa si aynan sidaas u dhicin axaadiidtii xifdi looga wariyey waa goonideeda laakiin kuwaan u qoran waa iska icdaaminaan qoraalka ay samaynayaan ay awalba waxay u samay jireen inay wax qoraan alifaad kama wadine waxay ka wadeen haddii xifdigoodu lacalla oo wax noqdo inay kitaabka u laabtaan ruuxaanna markuu dhimanayo dee wax dambe uu sheegayo male moogta marka markuu dhiman rabo laba lee mid tahay ninuu ku kalsoon yahay inuu kitaabka u dardaarmo ama inuu isaga dhanba iska ciddaamiyo saasay yeeli jireen walidaalika waa ku badan tahay culamaaulxadiid laleeyahay yacnii hebel wuxuu ka dardaarmay kutubtiisa waa gubay intuu noolaayo baabi'iyey kaas waa ka dardaarmay ayb culummo badanaana jirto lagu ibtileeyey dad yacnii kaatib xun lagu ibtileeyey oo markuu wax u yeeriyaba waxba isaga darsanayaan kelima camalow meeshu dhex darayaan taas marka hadhow axaadiidtiisa dhanay dhibaato u keenaysaa laakiin kutubtan hadda qalad maba maba la qaldi karaba kuwaan bukhaariga iyo muslimka iyo waa tawaatureen waxay noqdeen yacnii wax oo mashhuur ah bay ka noqdeen ledanaas marka hadday xataa madbacad isku dayda waxaan ku qornay inay ku qorto waa fududdahay in qalad inuu yahay in kale la ogaado aad iyo aad ay u fududdahay marka waxayna ka mid tahay de ilaahay diinkiisa inuu xifdiyey yacnii ma dhacayso qur-aanka keliya in la xifdiyo axaadiidta aan la xifdinin maxaa yeele axaadiidta qur-aanka tafsiirkiisii waa marka ma dhici karto tafsiirkii in ummaddii laga baabi'iyo qur-aankii oo mud oo mujmala ku dhaqma in la yidhaha maba ku dhaqmi karaan haddii kale waalkhulfu khilaaf baa yejrii soconaya fii wasiyatin dardaaran iyo fii wijaadatin iyo wijaado wijaada waxaa la yidhaha sheekh kitaabkiisa inaad hesho sheekh kitaabkiisa inaad hesho wijaadada iyo wasiyada khilaaf baa ku socda buu yidhi waalmancu mancin ayaana qufiya la raacay fiihimaa labadoodaba wijaadadii iyo wasiyadiiba in la manciyaa yacnii la raacay oo yacnii wej wax lagu wariyaa ee wejwej wej oo qawi ama ah wax lagu warin karaa waa taasi marka waa wasiyadii iyo wijaadadii wijaadada iyadu waxay tahay kitaab inaad hesho shiikh leeyahay wijaadada marka hadday mutawaatiro tahay mararka qaara maalan waxaa la ogyahay kitaab sheikh leeyahay baa waxaa la ogyahay kitaabkaas inuu alifay sheekh fulaan mutawaatirna agtiisa ay ka tahay oo mashhuur ay tahay kitaabkii baa la helay marka nusakh iyo ayaa lagu muqaabaleeyey kitaabkii waa la helay ma la dhahaayo marka taasoo kale wijaado oo saxiixa waa sababtoo ninkan inuu kitaabkan leeyahay horaa loo ogaayay shay mutawaatira oo yacni tawaaturtay culummada kutubtooda ku sheegeen taasoo kale marka waa wijaado oo saxiixa waxna lagu qaada karo laakiin ma la oga kitaab waxaa la helay shiikhan aan lagu ogeynba cid u sheegtay aan jirin asagii aanu sheeganin ta noocaasoo kale waxay u baahan tahay in la sugo layska qaadi maayo wijaadadu marka waa hadda sida keliya ee culuumta hadda lagu helo sida keliya oo dadkeennan muta'akhiriinta culuumta ay u heli karaan waa wijaado wa shiikh hore kitaab uu qoray makhduudkiisa in la helo la dabceeyo kutubta hadda aan akhrisanno dhan saas waayo soo ma fahmi wijaadada unbay ariiq haadihi dariiqa bis oo hadda waxaa lagu helo sida haalibka wijaadada haalib oo badan qofku marka waxuu isdhihi karaa kutubtan makhduudka iyo cinaayay u baahan yihiin sida loogyahay ruuxu hadduusan khibro u lahaynna waxaa dhici karta inuu is yidhaahdo ee kitaabkan hadda ninka soo hela soo wax ma ku dardarsan kara isaga xataa iyada laftirkeeda cinaayo badanay u baahan tahay oo risaale yar waxaa ka alifay cabdiraxmaan ibni yaxya almucallimi risaale la yidhaha maa cala almutasadiina liطabci اlkutub dadka kutubta dabcaynaayo oo soo saaraayo waxa waajibka ku ah wuxuu leeyahay isagu waagii dabacaadkan iyo madbacaduhu ay cusbaayeen isagu wuxuu ka shaqeey jiray sheekhaas lixdan iyo afartii u dhintay hindiya ayuu wuxuu ka shaqeey jiray daa'iratu almacaarif alcuhmaaniya daa'iro la dhihi jiro kutubta xadiidka aad u soo saari jirta hindiyana waagaas rag culumaa joogi jiro mubaarak fuurigan oo tuxfatulxawadiga iskale iyo cadiim aabaadi iyo nahdo oo cilmiga waxaa ka jirta yacni xadiidiyo aad u heer sarrayso yaa ka jiri jirtay isagu marka meeshaasuu joogi jiray kutubta ragga soo saaroo ka mid ahaa nin caalimana waa ahaayo dahabiyulcasriyaa la dhihi jiray wakhtigiisa marka wuxuu leeyahy annagu waxaan samay jirnay kitaabka marka aan maqduudkiisa helno awalan kitaab oo hal nuskho keliyaa in la dabceeyo waa laga fiican yahay allaahumma in kitaabka baahi weyn loo qaba ma ahani kitaabka la dabcaynaayo waa in dhowr nuskho oo dhowr meel kala taallo in la soo qaado waa marka hore maalan kitaab baa la rabaa in la helo yani la dabceeyo shayga ugu horreeyo lagu samaynayo waxay tahay kitaabkan waxaa la helay makhduudku waa farguri annagoo kan farguriga dhahno wa fargurigii marka wuxuu noqon karaa sheekhi laftirkiisa nuskhadii uu qoray ama wuxuu noqon karaa nuskhadiisa nuskho lagu muqaabaleeyey ama nuskho rag culamaa isaga ka dembeeyey ay guursadeen adu say doontaba makhduudkii marka gacanta lagu soo dhigo lasoo helo ninka baaxidkaa waxaa laga rabaa inuu raadiyo nuskho kale farguri kale oo isla kitaabka ah haddii marka fargurigu dhowr meel oo kala duwan laga wada helana khayr waayo oo maalan nuskho turkiya laga helo nuskho laga helo dimashq maktaba daahiriya nuskho laga helo daarulkutub almisriya waxaasoo nusakha marka la isku keeno ayaa marka wuxuu samaynayaa muqaabala hal midou doorana iyada ka mida nuskhooyinkaas ka mida kuwa kale ayuu mid mid ugu saxaa sida ugu saxaaya marka waa sidee waa soo qaadanayaa sadarow aqrinaa sadar tan ou aqrinaa marka haddii ziyaado nuqsaan ay jirto siyaadada xaashiyada geesku ku qoraa darafta nuskhadii magaceedana waa qoraa marka waa ku ag qoraan halkaas nusqo markau middan ku muqaabaleeya haddana midda labaaduu ku muqaabalayna midda saddexaad hadba inta uu haysto waxaasoo nusakha markii uu hal nusqo iskugu keeno marka ayuu qoraa kitaabka marka saasay samay jireen qoraalka uu samaynayo marka waxaa la yidhahda musawadda qoraalka uu samaynayo musawadda la yidhaahdaa nuskhadii farguriga waa la guurinaya waxaa lagu guurinayaa marka buug ama waraaqo kale musawadadii iyo waxaa laysku saxaya marka nuskhadii laga guuriyey sida loo saxaayo sheekh mucallimi wuxuu tilmaamaa uu leeyahay ninka saxaaya awalan nin aad farta makhduudaadka akhriskeeda u yaqaan inuu yahay luqada carabiga nin aad u yaqaana inuu yahay nin ta'ani badan inuu yahay waxaana la ogi camalkaasna inuunan wakhti yacnii dad waxaa jira kutubta dabceeya uo kitaabkaas soo saara suuqa ha gala lacag ka hela isdhahaayo shaqadaa boobsiinayaan marka shaqadan shaqa haddii cilmiga loo qidmaynayo marka shaqada inay boobsiis noqoto lama rabo kitaabka hadduu doono konton sano ha iska qaato wax saxa oo saxiixa in dadka loo loo keeno marka waxaan samaynaynaa waxaa la samaynayaa buu leeyahay mastarad weyn oo saddex gees ah oo iyada dhanba kitaabka la eg taqriiban ayuu soo qaadaya meel yar ka furan kitaabka intiisa kale waa iska daboola marka meesha uu akhrinayo keliyuu ku aadina banayna meeshaas uu akrinaya waa fiirina marka haddana waa soo sikina waa soo sikina kadaalika wuxuu diidaa macnaha inuu sadar hoose ama mid ka koreeyo ama mid u dhow akhriyo nuskhadii markuu sidaas ku dhammeeyo taqriiban qofku wuxuu leeyahay hal baal ama laba ka badan ma akhri karo mana qori karo nusqooyinkii qadiimka ah catiiqee hore ma akhrin karo inka badan maogtahay markuu dhammeeyo haddana mar kaleu muraajic ilaa afar jeeraan annagu muraajicay jirnay muswadadii oo sidaas u taxqiiqsan ayaa dabcada loo diraa marka xilligiisa marka dabcaadka jiri jira dabca xajariya jiri jirta dabca xajariya waxaa la yidhaahdaa xuruuftii waa inta aan la keenin madbacooyinkan hadda jiro dhagax weyn oo efork oo kale la eg ayaa marka waxaa la gelgelinaa marka meelo dulduleellow leeyahay xuruuftii oos oo yacnii oo qaabaysan ayaa la gelgelinaa xuruufta waa laysku aadaadinaa baalka la rab dhegga la rabo in la qoro xuruuftiisaa laysku aadaadinaa marka laysku aadiyaa qadda sidaa inta loo saaro ayaa jug lagu siinayaa macam waxaa laga yaabaa marka camal muddo dheer dabca xajariya yani cilmi wax badanaa laga soo maray inaan ogaano waa daruuri ma ogtahay dadka qaar zamankan hadda dambe madbacooyinku waxay iska noqdeen lacag iyo waa laga tijaaraystaa hadda laakiin culummadii hore madbacooyinku markay bilowga ahaayeen cilmiga khidmadiisa keliya ayay wax u daabici jireen walidaalika madbacdihii ugu horreeyey caalamulislaami madbaca alamiiriya midaan boolaaq layidhaha madbaca alamiiriya ee fatxulbaariga daabacday fatxulbaarigan hadda dabcatu boolaaq iyo soo kuma aragtaan boolaaq boolaaq qaahiray ku taallaa waa madbacadii ugu horreysay caalamulislaami la keenay ahayd nacam rag culummaa joogi jiray maxamudiin alkhadiib iyo rag adu waaweyn axmed shaakir iyo dad badanaa fannigan aad u yaqaana culumta ayaa geli jiray iyagaa marka waxaan aad isugu sixi jiray kutubtaas walidaalika kutub saxiixa oo yacnii khaladku ku yaryahay hadda laakiin kutub waxaa iska soo baxday yacnii aaladdan kombyuutarkaa la gelinaa qofkii aqoon uma leh waxaa dhici karta inuun hal milyanoo nusqo ha la soo saaro lacag ha laga hela keliya marka ruuxa waxa u daabacaya laftirkiisa way ku xihan tahay kadib marka waa tadawurtayda madbacooyinkan hadda cusubaa ilaahay ummadda uu u fududeeyey laakiin hadda taxqiiqi waa sii yaraaday markii waxa la fududeeyey taxqiiqi waa sii yaraaday marka kutubtan adiga ay kula kula fudud oo in layska daabaca a u malayso halna in la ogaado taxqiiq iyo takhriij waa isaga kala darsan tahay dadka taxqiiqa iyo takhriijku waxaa muhiimsan taxqiiqa takhriijka ruuxu haddii uu yahay nin daalib cilmi waa iska raaraadsan karaa wixiisa takhriijku waxaa weeyaan xadiidka meelaha uu ku jiro in la raaraadiyo laakiin taxqiiqu waxay tahay naska kitaabka horta inuu saxan yahay kitaabkan aad rabto inaad akhrisato naskiisu inuu saxan yahay marka naska in la saxaa wuxuu u baahan yahay makhduudaad iyo nusakh laysku muqaabaleeyo kitaab marka markaa gadanayso muqadamada fiiri waxaad ka fiirisaa inta nuskho oo ninkan uu ku saxay kitaabka uu rabo inuu taxqiijiyo aaniyan waxaad fiirisaa nisbada kitaabka kitaab marka nisbadiisa marka la rabo in la baaro oo la ogaado shiikhan kitaabkan ma leeyahay mase ma laha dhowr siba waa loo ogaan karaa waxaa lagu ogaan karaa horta kow inuu isaga kutubtiisa kale inuu kitaabkan ku sheegay waxaa kaloo lagu sugi karaa culummada kale kutubtooda inay sheegeen maalan ibnu xajar oo kale ayaa zaadulmacaadku wax ka soo guuriyey ibnulqayimna waa u nisbeeyey maxaa la leeyahy marka nisbatu zaadi ilmacaad libni اlqayim waa sugan tahay ibnu xajar ayaa sidaa islaa yidhi waxaa kaloo nisbada lagu ogaadaa kutub waxaa jirto cinaayo siisayba kutubaha waxaa ka mid a fihrasadka ibnunadiim ibnunadiim kitaab fihrasad la yidhaahdo u leeyahay wuxuu ku sheegaa culummada iyo kutubaha ay alifeen wakhtigiisa ibnunadiim nin maktabad laho wuxuu ahaa jiray kutubta yacnii waraaqu ahaa culummadu u qori jiray kutubaha waana beecgey jiray ninka marka waxuu noqday nin kutub badan yaqaanuu noqday marka isaga mar kitaabkiisu waa la ictimaada dahabi iyo hayruhu yactamiduun qarnigii afraad meelahaasu ahaa ibnunadiim kitaabkiisu waa madbuuc waxaa kaloo lagu ogaadaa kashfu dunuunka kitaabka leeyahay kashfu dunuun xaaji khaliifat alqusطandiiniya iska leh wakhti dhowow ahaa isagana yacnii xuruuf ulmucjam oo kale uu qoranyay hab noocaas oo kale ah waxaa ka mid a aclaamka zirikli alaclaam lizirikli lubnaani buu ahaa shaqadan aada ugu dadaalay waa taraajim kitaabkiisa laakiin nin kastaa kitaabka uu leeyahay in la daabacay inuu makhduud yahay uu ku sheega isaga iclaamka zirika waxaa ka mida waxaa ka mida kutub fara badan fu-aad siskiin kitaabuu leeyahaa jiro nin waxaa jira mustashriq ah oo jarman ah oo culummadu aad u ictimaadaanoo kutubta aad u yaqaana barok lamaana barok lamaan luqa luqa jarmaniya uu ku qoray kitaabkiisa laakiin culamaa اlmuslimiin yactamiduun wixii wax yaqaano waa mogta mustashriqiin waaba gaale maxaa loo ictimaada haddii la yidhaahdo mustashriqiintu ma ogtahay in badan badan badan oo ka mid a ayaga turaadka oo carabiga ahmiyaday siiyeen waxay u siiyaanna waxay tahay inay gataan inay gataan ay ahmiyad u siiyaan walidaalika waxaad arkay kutub fara badan bou ninkaas sheegaan kitaabkaas hebelaa alifay khasaanatu fulaan uu yaallaa maktabad heblaayuu yaallaa nusqaa meeshaas taallo adiga hadhow hadduu qalad sameeyay haddii kale muqaabaladaadaad ku ogaan kartaa moogtahay laakiin isagu marka waxaa weeyaan wuxuu kuu qoraa kutubaha iyo meelahii kale yaallaan waxaasu aad ugu ugu baac dheer yahay meelahaasaa marka kutubta laga sugaa oo laga caddaystaa marka wijaadadaasa hadda un u dambayso un yacnii wax lagu ogaadaa wاlkhulfu khilaafku yejri waa soconayaa fii wasiyatin iyo wafii wijaadatin wاlmancu diidis oo fiihimaa la diidana qufiya waa la raaci wafi الثalaaثati idaa saxa sanad wafi الثalaaثati xaggay u laabanaysaa iclaamkii iyo wasiyadii iyo wijaadadii waay wafi الثalaaثati saddexdan idaa saxa sanadu sanadkeeda hadduu ansaxo naraa waxaan arkaynaa wujuuba camalin camal waajibnimadiisa fi اlmuctamadi fi اlqowli اlmuctamadi qowlka la doortay dhexdiisa saddexdan iclaam iyo wasiye iyo wijaado sanadkoodu hadduu saxiix noqdo ha layskaga camal falo yuqaalu fii wijaadatin wajadtu biwajadtu bikhadihi waintaqal danantu yuqaalu waxaa la dhahayaa fii wijaadatin wijaadada xadiidka lagu soo qaato wajadtu bikhadihi wajadtu bikhadi fulaan baa la dhahayaa waintaqal ay intadunna haddaad malayso oo aad fartiisii aad aad aadan u hubin oo aad laakiin malaynayso fartaani inay tahay fartii hebel danantu dheh ayb danantu bikhadi fulaanin kada saa u soco marka fii hayri khadin qaala maa lam tartabi fii nuskhatin taxara fiihi tusibi ayb fii hayri khadin ayb lafdu qaala dheh qaalada soo hormari lafdu qaala qaala lafdigeeda fii hayri khain khad la'aan iyou ahaaday ay lafdu qaala qaala lafdigeeda mustacmalun kula isticmaalo weeyaano fii hayri khain khad hayrkeed baa loo isticmaalaa maa lam tartabi haddii aadan ka shakinin haddii aadan ka shakinin waa taas maa lam tartab haddii aadan ka shakinin fii nuskhati nusqo haddii laakiin aad shakiso taxara idaa shakagta haddaad shakiso taxara dadaal fiihi kaa dhexdiisa ku dadaal tusib waad asiibaysaayo danantu iyo danantu bikhadi fulaanin sidaa iska dhinacay waad asiibay markaas ayb yacnii hadduunan soo aroorin waayo nacam qof haddii uu yidhaahdo haddii uunan rabin haddii uunan rabin inuu dhaho wajadtu bikhadi fulaan wuxuu dhahayaa qaala wa lafdu qaala qaala ereygaas mustacmalun kula isticmaalo waaye fii hayri khadin khad waxaan ahayn yacnii khad waxaan ahayn wuxuu ka wadaa inuu meesha bikhadi fulaan inuu dhaho haddii uunan rabin qaala iska isticmaal markaa kitaab baad aragtay fartii sheekh sheekh buu ku qoran yahay ma rabtid inaad tidhaahdid wajadtu bikhadi fulaan sideed dhahayd qaala keliya iska dheh marka qaala fulaanun iska dheh qaala ay wa lafdu qaala qaala lafdigeedaas mustacmalun kula isticmaala waay fii hayri khadin haddii aadan rabin inaad khad isticmaasho wajadtu bikhadi fulaan inaad isticmaasho haddii aadan rabin maa lam tartab haddii aadan shakinin w fii nuskhati nusqo dhexdeed aadan ku shakinin amaa idaa shakagta laakiin haddaad shakiso taxara fiihi ku dadaal tusib waad asiibaysaayo dadaalkuna waa inaad danantu isticmaashaba wa kulluhu munqaطicu waman ataa bican yudalis ow biakbara ruddata wa kulluhu kan dhammaantiis munqaطicun weeyaan munqaic oo mutasil ma aha waman ataa qofkii la yimaada bican yudallis waa tadliisiyey ninka waman ruuxii waman qofkii ataa la yimaada bican la yimaado yudallis tadliisiye oo ninkaa isagaa tadliis buu ku dhacay ow amase biakhbara akhbara ninkii la yimaado ruddataa waa la radinayaa labadaba yudallis saasuu ii qorayaa laakin waxaa ka fiican waman waman ruuxii ataa la yimaado bican can la yimaado yudallisu xaal ou tadliisinaayo yudallisu ay mudallisan xaal ou yahay mid tadliisinaayo ow amase biakhbara la yimaado ruddataa waa la celinayaa akhbarada iyo canta labadaba waa la celinaya fain yuqal famuslimun fiihi tara wijaadatan faqul ataa min aakhara fain yuqal haddii la dhaho famuslimun muslim ay fasaxiixu muslimin saxiixu muslim fiihi dhexdiisa taraa waad arkaysaa wijaadatan wijaadaa ku arkaysaa saxiixu muslimkiibaa waxaad ku arkaysaa wajadtu bikhadi fulaan muslim oo dhahayo ade hadday munqadic tahay daciif sooma noqonayo marka haddii sidaa lagu yidhaha faqul waxaad dhahdaa ataa muslim waa la yimid daalika alxadiidi xadiidkaas min aakhara min dariiqin aakhara dariiq kale ayuu kula yimid oo dariiq kalaa jiro oo lagu kabahayo sidaa sidaa dheh wey wej kaloo mutasila ayuu la yimide wijaadada ma cuskanin imaamu muslim sidaa dheh fain yuqal haddii la yidhaahdo fa muslimun muslim fiihi yacni saxiixiisa dhexdiisa taraa waad arkaysaa wijaadatan baa arkaysaa faqul waxaad tidhaahdaa ataa waa yimid min aakhara min wejhin aakhara wej kaluu ku yimid intaas marka taxamulkii iyo waxaa laga baxay iyo siyaqu ladaagi awjuhu taxamulka iyo siyaqu ladaagi buu intaa uga baxay wuxuu gelayaa marka kitaabat اlxadiidi wa dabduhu xadiidka sida loo qoro loona dabdiyo hadda kadib marka farbaraduu gelaya habka yacni axaadiidta yani loo qoro makhduudaadka loo qoro oo wuxuu ka sheekaynayaa wax fara badan buu gelaya halkan macana ayb aadaabta loo qoro iyo waxyaabaha waajibka ah iyo kelmad haddii ay ka dhacdo iyo meesha la gelinayo kelmaddaas iyo wax yacnii mucarad u ah in la qalad oo kale la rabo in la saxo sida loo saxaayo iyo waxyaabahaasuu halkaas halkan uu ka gelaya kitaabaة اlxadiiثi wadabduhu xadiidka qoraalkiisa iyo dabdigiisa mujaladka hore waa dhammaaday laakiin waa waqtigan ku dhammaystirayna kitaabaة اlxadiiثi fiihi اkhtulifa uma اljawaazu bacdu iجmaaca wafaa kitaabaة اlxadiiثi xadiidka qoraalkiisu اkhtulifa fiihi waa laysku khilaafay uma intaa kadib aljawaazu bannaanaansho bacdu bacda اlاkhtilaafi ikhtilaafka kadib wafaa yacnii nuqila waa la soo guuriyey ijmaacan ijmaac ahaan baa loo soo guuriyey uma intaa kadib aljawaasu bannaanaanshaha wafaa ay nuqila la soo guuriyey bacdu bacda alikhtilaafi ijmaacan ijmaac ahaan baa loo soo guuriyey wuxuu ku leeyahay xadiidka kitaabadiisa waa laysku khilaafay xadiid ma la qori karaa mase ma la qori karo laakiin khilaafkaas kadib ijmaacaa dembeeyey khilaafkaa kadib ijmaac ayaa dembeeyey ijmaacu marka bacd alkhilaaf ma guntami karaa waa iska guntami karaa culamada saasay u badan yihiin ijmaaca yacnii iyadoo hore mas'ale layskugu soo khilaafay hal qowl haddii lagu ijmaaco hal qowl haddii lagu ijmaaco oo aqwaashaas ka mid ahaa laakiin aqwaashii saxaabada maalan isku soo khilaaftay haddii yacnii qowl aan intaasba ahaynba inta lala yimaado lagu ijmaaco suuragal ma ahan kaasna ayb wuxuu leeyahay marka kitaabat اlxadiidi qaarna waaba diidayaan waxay leeyiin iyadoo khilaaf hore oo u jiray ijmaac maba imaan karaba maxaa yeel ijmaacan dambe wuxuu khilaafaa khilaafkii hore markaasay waxay leeyihiin aqwaashana walaqwaalu laa tamuutu bimowti ahliha aqwaashuna ma dhimanaysa dadkeedaa dhintay kuma dhimatay leeyihin sida unbaa ninkii khilaafkiisa ugu taagan yahay mas'alo usuuli waay taas hadeertaan ayb kitaabaة اlxadiiثi xadiidka qoraalkiisa اkhtulifa fiihi waa laysku khilaafay uma intaa ka dembow aljawaasu bannaanaansho ayaa wafaa nuqila la soo guuriyey bacdu bacda alkhilaafi ijmaacan ijmaac ayaa lagu soo guuriyey mustanad اlmanci xadiiثu muslimi laa taktubuu canii falkhulfu numi mustanad اlmanci mancinta inaan xadiid la qori karin mustanadka ay cuskan tahay xadiiثu muslimin muslim xadiidkiisa waaye muxuu ahaa muslim marka xadiidkiisa laa taktubuu ha qorina canii aniga hayga qorinina xaggayga nebigu saasuu yidhi falkhulfu khilaafa numiya markaa la soo guuriyey fa bacduhum culammada qaarkood acalahu xadiidka waa cilleeyey bilwaqfi mowquufnimou ku cilleeyey wa aakharuuna kuwo kalena callaluu way cilleeyeenoo maxay ku cilleeyeen bilkhawfi cabsi min ikhtilaai qur'aani min ikhtilaatin ku darsan bilqur'aani oo ku darsamo ayay ku cilleeyeen fantasakha markaa waa ayb fantasakha xukunkaa waa nasakhmay muxuu u nasakhmaynaya liamnihi liamni labsi labsigii iyo dheehgalkii qur-aan inuu ku darmaa laga aamin noqday hadeertaan ayb waqiila waxaa la yidhi daa kan oo qoraalkaa limanba u sugnaaday nasakha daa mancigan dheh daa mancigu limanba u sugnaaday nasakhaalkulla dhammaan wada qoraayo fii saxiifatin ku qoraayo ninkii hal warqad qur-aan iyo xadiid iskula qoraayo ayaa mancigu uu ku wajahan yahay waqiila waxaa la yidhi bal ee liaaminin ku ka aamin abaa mancigu oo u sugnaaday nisyaanahu ilowgiisa ruuxu hadduu ka aamin yahay xadiidka inuu hilmaamo inuu qoraa ma ah marka manciga waxaa iskale ninka aan iloobaynin ruux hadduuna iloobaynin oo qora maya ayb laadii khalal laadii khalalin mid khalal oo ku jiro nisi oo yacni inuu hilmaamo laga cabsanaayo iyo maya halkan marka intaanu dhan wuxuu uga hadlaa xadiidka in la qoraa asalkeeda xadiiou keena xadiidkii muslim laa taktubuu canii sida waxaa raajixa marka nebigu laa taktubuu canii markuu leeyahay qur-aanka iyo xadiidka inuu isku daramuu ka baqayay markaana waxaa weeyaan qur-aankiina soo degiddiisaa socotay haddii marka qur-aankiio soo degaayo la qoraayo iyo xadiidkii nebigoo la qoro waa isku dhex darmaya taas uga cabsana ee markii dambena oo fii aakhiri xayaatii nebigu waa amrayba in laga qoraba in la qoro axaadiidtiisa waxaana ku tusaya xadiidkii bukhaari oo warinayo ninkii abushaah abushaah ninkii la dhihi jiray oo uu yidhi nebiga sal ll ly slam uktubuu liabii shaah khudbadii dheereedoo maka markii nebiga uu furtay oo uu yidhi maka waa xaram oo geedkeeda lama gooyo oo kan lama yeelo oo ila lidkhira yaa rasuul allah layidhi ila lidkhir uu yidhi markaasuu nin reer yamanoo abushaah la yidhaha waxa uu yidhi rasuulka ilaahayo khudbadan ha la ii qoro waa loo qoray marka uktubuu liabii shaah ayuu nebigu yidhi calayhi isalaatu wassalaam kaas iyo kuwayaalkaas o dhan baa marka daliil u ah xadiidka marka muslim towjiihiisu marka waa kaasa waxaa kaloo iyadana yacnii abu daawuud oo warinayaa iyo xaakim can cabdillahi bni camr bn alcaas qultu yaa rasuula allah innii asmacu minka shay'a faaktubuhu waxbaan kaa maqlaaye faaktubuha faaktubuhu ma qoraa qaala nacam buu yidhi ha qor qaala fi lghadabi waaridaa markaad carada caraysan tahay markaad raalliga tahayba ma qoraa qaala waxa uu yidhi nacam qor buu yidhi fa innii laa aquulu fiihimaa ilaa xaqaa xaq maanan wax kale ma dhahaaye marka axaadiid fara badan baa marka tusayso axaadiidtii in la qoro iyadana intaan marka waa iska sahlantahay uma calaa kaatibihi sarfu اlhimam lidabdi biالnaqdi wa shakli maa cajam uma intaa kadib calaa kaatibihi ruuxa qoraaya xadiidka kaatibka qorayo korkiisa waxaa ah sarfu اlhimami himamka iyo yacnii dadaalka inuu u iilo oo u leexiyo lidabdi yani muhiimka inuu siiyo lidabdi wax yacnii muxaqaqa inuu qoro wax dabdisan oo shaqlan oo yacni saxan inuu qoro himamkiisa ha u leexiyo uma intaa kadib calaa kaatibihi calaa kaatibi alxadiidi xadiidka midka qoraya korkiisa waxaa ah sarfu lhimami himamka inuu u iilo lidabdi dabdin see u dabdinaa marka see wax loo dabdiyaana binaqdi qoraal ou ku dabdiyo binaqdi dhibcin ou ku dabdiyo inuu dhibciyo washakli maa iyo kii shaqlidiisa cajama in bahama qarsoonaado shayga qarsoonaadana inuu yanii u yani markaa uu shaqlo wixii laysle icraabtiisa humuud baa ku jira inuu shaqlo waqiila shaklu kullihi waqiila waxaa la yidhi shaklu kullihi kulliba inuu shaqlo yejibu waxaa waajibaya shaklu kullihi xadiidka dhammaantiis inuu wada shaqlo lidibtidaa lidibtidaa oo u shaqlo dartiis midka bilowga ah oo cilmigan bilaawga ku ah mubtadigaa dartiis in u shaqlo wa fii suman wa ukida waa la adkeeyey fii suman ay fii asmaa'in magacyo fii suman magacyo ayaa aad loo adkeeyey maxalli labsin yacnii labsi maxalkeeda halis u ah asmaa'da yacnii laga yaabo inay isdhex gasho asmaada laga yaaba inay isdhex gashoo kalena in la shaqlo aaday muhiim u tahay ayb najaari iyo bukhaari iyo kuwayaalka noocaasoo kale xaraam iyo xisaan oo kale ah kuwa isdhexgala marka asmaadaas weliba inuu iyaguna sidaa uu yeelo marka dabdigii anwaciisgalo bilah towfiiq sal allah sl ala nabina mxamed